أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum wraxmat ullaahi wabarakaatu ku soo dhowaada dhegaystayaal qodobada warkad hurnimo ugu doorka roon taliska ciidanka salibiyiinta maraykanka ee africom ayaa sheegay in walaac xoogan ay ka muujinayaan awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab madaxa kooxda riddada soomaaliya ayaa aflagaado iyo jeesjees iskugu dareeyay dadka danyarta ah ee ku dhaqan magaalada caasimadda ah ee muqdisho faahfaahinno dheeraada ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey howlgal ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya dowladda riddada turkiga ayaa shaacisay in ay waddo qorshe kooxda riddada ay qaadashada badda soomaaliya ugu ansixinayso dowladda xabashada etoobiya wilaayada islaamiga hiiraan ayaa dowladdiini ah u soo gebagabaysay ciidamada xisbada ee ka howlgala degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas kulamo kala duwan oo lala yeeshay qaybaha kala duwan ee bulshada qaybna ka ah xamlada dacwiga ah ayaa ka kala dhacay wilaayaadka jubbada hoose jubbada dhexe iyo shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta ayaa qarax la beegsaday maliishaad murtadiin ah oo isugu jira sirdoon iyo booliis militaro kuwaasoo ku sugnaa isgoyska ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin sabtiha taariikhda hijiriguna ay tahay lixda bisha safar kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka duhurnimo ugu door karoona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan taliska ciidanka saliibiyiinta maraykanka ee africom ayaa sheegay in walaac xoogan ay ka muujinayaan awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab eliyaas cabdulaahi ayaa warbixinta warkan inoo haya taliska ciidanka maraykanka ee qaaradda afrika ayaa walaac ka muujiyey awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo masiirka askartiisa qaaradda ku sugan xukuumadda washington ayaa walaac ka muujisay inay sii yareyso awooddeeda qaaradda afrika iyo saameynta ay ku leedahay isbedelada ka cortay qaar ka mid ah dalalka qaaraddan taliska ciidanka africom ee saldhiggiisa ugu weyn uu ku yaala dalka jabuuti ayaa wajahaya taxadiyaad ballaaran waana sida ay xaqiijiyeen mas-uuliyiin ameerikaan ah dhanka kale isbuucii lasoo dhaafay ciidamada maraykanka ayaa dhammaystiray ka bixitaankoodii dalka naijer ee dhaca galbeedka qaaradda afrika kadib amar uga yimid xukuumadda milatarigu uu gacanta ku hayo ee talada waddankaas inqilaabka kula wareegtay saldhigan oo ku yiilay magaalada agadiis waxaa ka howlgelayay in ka badan kun askari oo ameerikaan ah kuwaasoo qayb ka ahaa xamlada saliibiga ah ee lagu qaaday muslimiinta saaxilka gaar ahaan dalalka maali naijer iyo burkina faso michael macool oo ka tirsan xildhibaanada maraykanka ee xisbiga jamhuuriga si-aad ahna ula socday arrimahan ayaa ka dardaar wariyey in siyaasadda washington ee qaaradda ay meesha ka bixi doonto wuxuu tusaale u soo qaatay in dowladda shiinaha oo loolan dhaqaale kula jirta maraykanka ay si xawli ah ugu logafidsanaysa qaaradda afrika wuxuu sheegay in maraykanku uu arrimo militari iyo iskaashi amni oo keliya uu la yeeshay qaar ka mid ah dowladaha afrika arrinkaasna uu ka waayey wax faa'iide ah taas cagsigeedna uu shiinuhu si dardar ah ku sii baahinaya afkaartiisa kala duwan su-aalo dhowr ah oo michael laga weydiiye kaalinta taliska africom uu ku leeyahay qaaraddan ayuu uga jawaabay qaab dhaliil ah isagoona raaciyey tusaalooyin dhowr ah mas-uulkan ameerikaanka ah ayaa tusaale nool u soo qaatay in duulaanka maraykanka uu ka wado soomaaliya iyo kulug lahaanshiyaha dagaalka waxa loogu yeero argagixisada uu yahay mid gacmadaalis ah islamarkaana ay siyaasad qaldan wajahaysa wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka oo iyaduba maamusho taliska africom ninkan ayaa carabaabay in safaaradda maraykanka ee ku taalla magaalada muqdisho ay tahay midda ugu amniga xun caalamka oo idil heer ay gaartay in saraakiisha ameerikaanka ah ay awoodi waayaan inay ku dhex socdaan magaalada gudaheeda waxa uu mas-uulkan sidoo kale walaac daran uu ka muujiyay awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo saameynta ay ku leedahay geeska afrika gaar ahaan soomaaliya waxaa ugu dambayn xusid mudan in xukuumadaha biijin iyo moscow ay maraykanka u dabamareeyeen dalal badan oo dhaca qaaradda afrika sida mandiqada saaxilka oo inteeda badan reer galbeedka laga xidadasiibay mahadsanid ilyas madaxa kooxda riddada soomaaliya ayaa aflagaado iyo jeesjees isugu diray dadka danyarta ah ee ku dhaqan magaalada caasimadda ah ee muqdisho cabdiqaadir maxamed rabaani ayaa warbixinta warkanaya murtad xasan sheekh maxamuud oo ah madaxa kooxda hirdada soomaaliya ayaa si jeesjees ah ugu jawaabay dadka shacabka ah ee soomaaliyeed ee maalmihii u dambeeyey ka sheeganayay dhaqaale xumida baahsan ee ay sababtay kooxdiisa ee ka jirta magaalada muqdisho murtadkan ayaa dadka rayidka ah ee magaalada caasimadda ku dhaqan ee u badan dhallinyarada maalmihii u dambeysay soshal mediyaha ka faafinayay dhaqaalayarida ka jirta caasimadda kuwaas oo uu ku tilmaamay kuwo tuuga ah si uu indhaha bulshada oga jeediyo boobka iyo billiqada ay dowladdiisa ridada ku samaysay ilihii dhaqaalaha ee dalka kuwaas oo maanta keenay in ay dhallinyarada caasimaddaha ka sheegtaan dhaqaale xumi aad u daran waxa uu ku goodiyey in dowladdiisu ay sii wadi doonto boobka ay ku hayso hantida dadka soomaaliyeed xaaladeenyaa hoos u dhacday oo baahidiyaa badatay waa been boqolkiiba konton in ka badan uu dhaqaaleyna kor u kacay ama boqolkiiba boqol in ku dhow aan dhaho suuqa markaa dhex geshadood fiirisidna suuqa waa kaan mashaariic dhismo oo waaweyn magaaladan muqdisho haddaan maaal ka soo qaado meeqaa ka socoto mashruuc kastoo dhisma oo socdaahi soo wiil soomaaliyeed kama shaqeeyo kii wax shaxaadi jiray kii wax xadi jiray oo xatooyadii ay ka soo yaraatay kii beenta iyo brobagandada iyo meel inuu fadhiisto nina ammaan nina caayabeesada ku heli jiray waxa shiidsan kuwaas waaye khayr allah idin siiya waxaan leeyahay taga dhismaha ee ka qaybgala siyaasadda bolitikiska lacagaha sida raqiiska oo sahlan lagu helo oo aan la shaqaysanin waayo waxa la waayo inta dhimanna waa lasii waayna kuwaas haddii alla yidhaah hadalkan uu jeediyey xasan murtad ayaa ku soo beegmaya xilli toddobaadkii lasoo dhaafay baraha bulshada uu qabsaday ka hadalka waxa ay dhallinyaradu ugu yeereen shiidka xamar iyagoo kumanaan dhigaalo oo lagu daabacay soshal mediyaha isku dul taagay halka ay mushkiladdu ka jirto waxayna dhallinyaradu sheegeen in dib u dhaca ganacsiga caasimadda uu la kowsaday doorashadii xasan murtad ilaa bilowgii sanadkanna uu dhaqaaluhu sagxadda istaagay dhaqaale xumida caasimadda ka jirta ayaa arrimaha ka dhashay waxaa ka mid ah in ganacsatadii hantida adag haysatay ay lacagahooda kala baxeen bangiyada kuwii dholalka iibsan jirana cabsi ay ka qabaan xilliga kala guurka ah ay joojiyeen dhaqdhaqaaqyadii ay wadeen kadib markii xubno ka tirsan qoysaska xasan garguurta ee dhulboob xaddhaaf ah ka sameeyeen muqdisho dhulal ay ganacsato ka iibiyeenna ay qalalaasa ka dhasheen mahadsanid walaalka rabaani faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaa'ir murtadiinta lagu gaarsiiya howlgallo ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiinta ayaa qarax la beegsaday maleeshiyaad murtadiina oo isugu jiray sirdoon iyo booliis militari kuwaas oo ku sugnaa isgoyska xeelasha biyaha ee duleedka muqdisho qaraxaasi waxaa ku dhintay hal askari oo ka tirsanaa murtadiinta sirdoonka ridada kaasoo lagu magacaabi jiray mahad cabdulle waxaana ku dhaawacmay laba askari oo kale oo isla maleeshiyaadka murtadiinta booliis militari qayb ka ah wilaayada gedo howlgal qaraxa oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen asaldhigga booliiska degmada beledxaw ayaa lala egtay maleeshiyaad murtadiin oo halkaasi ku sugnaa qaraxaasi waxaa ku dhintay sida la xaqiijiyey sarkaal ka tirsanaa booliiska ridada kaasoo lagu magacaabi jiray biley hufow murtadkan ayaa horey u soo noqday guddoomiye ku-xigeenkii hore ee maamulka ridada degmada beledxaawo waxaa sidoo kale qaraxaasi ku dhaawacmay saddex askari oo murtadiin ah kaasoo mid ka mid ah lagu magacaabo deeq waxaana murtadkaasi soo gaaray dhaawac xalis ah dowladda ridada turkiga ayaa shaacisay inay waddo qorshe kooxda ridada qaadashada badda soomaaliya ugu saxiixayso dowladda xabashada etoobiya marwaan maxmed ayaa tafaasiisha warkan eegaya iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay ee dowladda calmaaniga ah ee turkiga ay ka shaqaynaysay sidii ay nasaarada xabashada ah ay gu qaadan lahaayeen badda soomaaliya oo yuhanqaltaagayaanna wuxuu dhowaan turkiga ka dhawaajiyey inuu wado qorshe ay kooxda ridada soomaaliya uga saxiixayso in etoobiya la siiyo qayb ka mid ah badda soomaaliya waxaa hadalkan magaalada istanbul ka sheegay wasiirka arrimaha dibadda turkiga oo kulan la qaatay dhiggiisa etoobiya oo booqasho ku jooga dalka turkiga ninkan wuxuu sheegay in toddobaadka soo socda uu dalka turkiga ka furmi doono wareegii labaad ee wadahadalka u dhexeeya kooxda ridada soomaaliya iyo dowladda etoobiya wuxuu kaloo tibaaxay wasiirka arrimaha dibadda turkiga inuu dhow yahay heshiis ay labada dhinac ka gaaraan qadiyadda in etoobiya la siiyo badda ay soomaaliya leedahay kooxda fadhigeedu yahay muqdisho ayaa hadda u muuqata mid ku qanacsan siday wax u wado xukuumadda ankara maadaama murtad xasan sheekh maxamuud uu markii hore ku dooday inay ka caraysan yihiin sababta iyaga loogala xaajoon waayey badda soomaaliya oo loo soo maray dhanka maamulka isku magacaabay somalilan mar haddii ay etoobiya go'aansato inay xasan soo martana waxaa biikama dhibcaan ah inuu harcad u saxiixi doono xeebaha soomaaliya weliba in ka badan intii uu bixiyey murtad muuse biixe cabdi waxaan xasuusanaa in xasan sheikh uu horey u sheegay in etoobiya aysan u diidaneen wax bad ah balse ay qaldaneed meesha ay soo mareen taasoo dabcan ah baddeenna waa idiin ogol ah ee annagana soo mara dadka soomaaliyeed iyo caalamkaba waxaan rabaa inaan mar kale u caddeeyo etoobiya haddii ay doonayso xeebaha soomaaliya inay soo gaarto waa soo dhoweynaynaa waxaana rabnaa inay u soo gaarto sida uganda ay xeebta kenya u soo gaarto sida burundi iyo Ruwa- iyo ruwanda ay u gaaraan xeebta tanzania sida south sudan ay xeebta kenya u gaarto sida ethoobiya lafteeda ay xeebta jabuuti u gaarto oo xeebta kenya usoo gaarto oo kale inay soomaaliya usoo gaartaan waxaa saacadihii lasoo dhaafay baraha kala duwan ee internetka gaar ahaan barta ekisa si aad ah laiskula dhexmaraya hadalkan ka soo yeeray dowladda turkiga ah iyo sida uu noqon doono midka ka soo bixi doona kooxda dhidada soomaaliya oo ay bulshada badanaa hadda sii saadaalinaya guraacnaantiisa mahadsanid marwaan wilaayadii islaamiga hiiraan ayaa dowladdiin yaha u soo gebagabaysay ciidanka xisbada ee ka howlgala degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi sida uu ku warramayo yaasir maxmed munaasabadaani ayaa ahayd mid dowro loogu soo xirayey ciidanka xisbada ee ka howlgala degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan munaasabad ballaaran oo ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan ayaa dowro saddex bilood socotay looguna magacdaray saxaabigii weynaa ee mucaad ibnu jabal radiallahu canhu loogu soo xiray ciidanka xisbada ee wilaayada hiiraan dowradani ayay ciidanka xisbada ee degmooyinka iyo deegaanada hiiraan ku qaateen culuum kala duwan sida xifdinta iyo tasxiixa qur-aanka kariimka axaadiista nabiga sala allahu calayhi wasalam caqiidada fiqiga luqadda carabiga iyo naxwaheeda iyo luqadda soomaaliga iyo xisaabta ugu horreyntii waxaa munaasabadda ka hadlay mudiirka dowladda mucaad ibnu jabal ee xisbada hiiraan isagoona faahfaahin ka bixiyey maraaxiisha dowladdu soo martay dowrada magaceeda sida walaalaha hole u sheegayna mucaad ibnu jabal ilxisba ilhiiraani muddadeeda waxay ahayd waa saddex bilood waxay bilaabatay bishii dulqacda ayay bilaabatay awilkeeda waxayna maanta ay tahay maarday safar ilaahay tabaaraka watacaala ayaan ku mahadinaynaa kitaabada mase duruusta dowradaas muddada intaas leeg lagu qaatay waa toban iyo laba dersi uu kow ka yahay qur-aanka kariimka maca tafsiiri dersiga labaad wuxuu ahaa axaadiis cumdat alaxkaam درسك أفراد هو سيرة النبوية روضة الأنوار درسك شناد هو أبي شجاع حق فقه حق عقيدة وحا لغاتي سلم الأصول ورقة كرة كهفذين دمانتيس درسك تدباد وهو أها تحفة الأطفال وأسجن كرة لغحفذيي وكتاب كسديدات وهو أها قواعد الفقه لناصر السعدي أسجن كرة لغحفذيي رقة ولالها كتاب كسقالد وهو أها البيقونية oo asagana kor laga xifdiyey kitaabka todobanaad wuxuu ahaa juruumiya xagga naxwada kitaabka toban iyo koowaad dersiga wuxuu ahaa riyaadaad wasoomaaliya oo xagga xisaabtii iyo soomaaligii in maarday laga dhismo iyadana maarday way ku jirtay waxaa ugu dambeeya riyaadatu lisaan oo asagana maarday kitaab la yidhaahda walaalaha ragga way qaateen waana xifdiyeen gabagabadii waxaa goobta munaasabadda ka hadlay nabadoon cali abu caaisha oo ah afhayeenka golaha nuqbada wilaayada hiiraan iyo nabadoon cabdiraxmaan cumar bakool oo ah naqiibka beesha gaaljecel ee wilaayada hiiraan iyagoona dardaaranno qayim ah u jeediyey ciidanka xisbada ee loo soo gebagabeeyey dowladda mucaad ibnu jabal xisba waa al amru bilmacruuf wanahyi cani lmunkar mas-uuliyad adag ayaa saaran waa tiirkii jihaadka maanta runtii dadka imaanaya oo magaalooyinka imaanaya ee ka soo hoos baxay ama u soo dacwo tegay shareecada islaamka kana yimid magaalooyinka waaweyn oo ay riddadu haysato waxaa la rabaa wax ay ka sheekeeyaan oo aan ku kala bedelannahay annagee nimankaas ayagaa waxaa la rabaa in ay ka arkaan meeshaan waxaana arrintaas u xil saaran xisbada ayaa u xil saaran xisbooy yaanay xujo nugu noqonin aayadda qur-aanka ee suuratulbaqara ku jirta ata'muruuna annaasa bilbiri watansawna anfusakum yaanay xujo nugu noqonine raggaa culummada ah ee maantana hor fadhiya ee saddexda bilood wax baranayay ilaahay dartiisna wax u baranayay waxaan leenahay shaqadiinna dadweynahaas muslimiinta ah ayay ku dhex jirtaa waxa dadka aad amraysaanne waa alamru bilmacruuf wanahyu canilmunkar cilmigeedana waa qaadateen waana xambaarteen ilaahay ha idiin waafajiyo kuwa dadka kula tacaamula ee kula dhaqmana ilaahay ha idinka dhigo waxaan warkayga kusoo gabagabaysanaa marka ugu horraysa in ilaahay subxaanahu watacaala laga cabsado marka labaadna cadaaladda lagu dadaalo ummadaasna loo khayr miiro dadkana noola ilaaliyo lasoo dhoweeyo kulamo lala yeeshay qaybaha kala duwan ee bulshada qaybna ka ah xamlada dacwiga ah ayaa ka kala dhacay wilaayaadka jubbada hoose jubbada dhexe iyo shabeellada hoose warbixinta ugu horraysa waxaa inoo haya walaalka bashiir muxidiin abu ayman xirafka ama farsamada iyo adeegsiga aaladaha muhiimka ah waxay bulshada ugu jiraan martabo aad u saraysa islamarkaana la siiyaa mudnaan gaar ah bulshadii allah uga cabsata aaladaha ay ku shaqaystaan sida gaadiidka dawaarka ama harqaanka timajaraha tumaalka iyo qeybaha kale ee xirfadaha bulsho waanada wuxuu allah u qoondeeyey kuwa mu'miniinta ah isaga oo ka duulaya arrinkaasi maamulka wilaayada islaamigaah ee jubbada hoose islamarkaana ambaqaadaya xamladii irshaadul umma ilaa sabiili rashaad waxa uu xamlada wacyigelinta u gaarsiiyey gaadiidleyda iyo qeybaha kale ee ku shaqaysta xirfadaha ee ku dhaqan deegaanada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose kulamo ayaa siyaabo kala duwan loola qaatay xirfadleyda oo ay ku jiraan ragga gaadiidka ku shaqaysta uga horeyna gaadiidleyda ayaa lagala hadlay qodob badan soo socda in aan lagu qaadi karin dumarka mootooyinka labalugooleyda ah qodobka labaad gaadiidleyda waa inayaan qaadin agmarin ka agbixin ayay u dhowaanin labaiyo tobankii qodob soo lama yaqaano qodobka saddexaad darawalinta waxaa ka mamnuuc ah isticmaalka ayrfoonka iyaga oo kaxaynaya gaadiidka qodobka afaraad inay ka fogaadaan khalwada ikhtilaadka ragga iyo dumarka qodobka shanaad inay ilaaliyaan weeye salaadaha xilliga lagu jiro safarka dhankooda markii nasiibkii ay ku lahaayeen iyo qodobadii iyaga quseeye loo soo gudbiyey gaadileyda ayay la hadleen idaacadda islaamiga andalus waxay ka warbixiyeen siday u arkaan qodobadii loo soo bandhigay iyagoona sheegay dhaqangelinta qodobadaasi tan ugu horeysa haddii aan nahay gaadileeda waxaa nagala mamnuucay oo alla uu naga mamnuucay oo xarakadan ay naga mamnuucday inaanan qalwo aan la samaynin haddii aan nahay gaadileeda tan kale labaad waxaa nagala mamnuucay in aan dumar lagu qaadin mootada tan kale saddexaad waxaa nagala mamnuucay sida muqaadaraadka noocyadiisa kala duwan inaan lagu qaadin dhammaan awaamirtaas oo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayna soo gaarsiisa waan u hogaansamaynaa horena waan u hoggaansanayna haddana waan u hoggaansamayna insha allah biidnillahi baarik waxaa kaloo xamlada nagula sheegay inaan salaadaha ilaalinno taasoo ayadana adduunyadana ee akhradeenna wana anfacaysa xarakada mujaahidiinta al-shabaab culimmadii aqoon-yahanadii dacwada gobolka kan degmada kulli waxaan leenahay jasaakum allahu khayran waan ku qanacsannahay arrintay noo keeneen aada iyo aada weliba si ami ah si boqolkiiba boqol sidoo kale xirfadleyda ku shaqaysata haraqaanka iyo timajaraha ayaa iyaguna kulamo sidaas la mid ah lala yeeshay waxaana loo jeediyey kelimaad ayna qaateen duruus sidoo kale loo yeeriyey qodobo kala duwan oo laga mamnuucay kuwaas oo ay shareecadu mamnuucday halka kuwa kalena la faray oo ay shareecadu fartay dadka muslimiinta ah islamarkaana iyaga majaalkooda quseeyo harqaanleyda waxaa laga rabaa in ay u toolaan dharka si waafaqsan shareecada islaamka ka ragga iyo midka dumarkaba timajarayaasha waa saddex qodob marka koowaad waa inay u jaraan timaha si waafaqsan shareecada islaamka inay ilaaliyaan nadaafadda qalabka timaha lagu jaro waana lagu kontarooli doonaa insha allahu tacaala qodobka saddexaad in ay kala duwaan qalabka loogu jaro dadka madaxa ka xanuunsan iyo kuwa kale weli waxaa si habsamilay wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose uga socda xamlada dacwiga ah ee irshaadul umma ilaa sabiili rashaad taas oo guud ahaan qaybaha bulshada miyi iyo magaalaba ay si weyn ugada faa'iidaysanayaan cismaan axmed duubow ayaa sidoo kale waxaa warbixin oo inooga diyaariyey xamlada dacwiga ee ka socota wilaayaadkaasi waa qayb ka mid ah kulamada ku saabsan xamladii irshaadul umma ilaa sabiili rashaad oo si wanaagsan ugu faaftay degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe kulamada oo hereer kala duwan soo maray markaana waa doorkii xirfadleyda degmada jilib kuwaasoo iyagana lagala hadlay waxyaabaha ay xambaarsan tahay xamlada markii uu kulanka soo dhammaaday waxaa warbaahinta islaamiga ah ee landalus la hadlay qaar ka mid a xirfadleyda degmada jilib oo ka sheekeeyey waxyaabihii uu ku saabsanaa kulanka ee ay kala hadleen mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe iyo maamulka islaamiga ah ee degmada jilib anigoo ahay garaashleyda kaqaasahan degmada jilib waxaana loo qabtay dooro marka doorahaas waxay ka hadlaysay salaada iyo munkaraadka marka waxyaala banaana laga wacyigeliyey daraagiska sida salaada inaan waqtiga ku tukan jamaacada daraagiska iskaga ilaalin lahayn sida ummaddeena horumar aan gaarsiin lahayn wixii xumaan oo dhan aan ugu tegi lahayn marka ilaahay qaaraasiye sida gaadiidleyda sida mootoleyda qolada bajaaj iyo mootada xalwoleyda qoladaas dhan isugu jirna marka waxay walaayada islaamiga ee degmada jilib ay noo qabteen dooro dooradaasoo aada iyo aada u qiimo badnayd reebaysay xumaanta nafaraysay wanaagga waxaa ilaahay mahadiis ah in dooradaasi ay ahayd dooro aad iyo aad u wanaagsan haddana waxaan ilaahay ka rajaynaynaa wanaaggii nala faray kuwii ku dhaqma allah naga dhigo kabaanley ee degmada jilib waxaan mahadsan wilaayatul jubbal wasdha ay noo soo xirtay dooro oo ay ka socoto awaamiirta inaan qaadano wax kasta oo ay bulshada dhibaysa inaan ka foorjignaano diyaaraanna ahay waxaa ka mid ah daraagaysta wax muslimiinta ay dhibay bulshada ay oo ay ka foorjignaadaan inaan suulino diyaaraan lahay wilaayada islaamiga qeer allaha siiyo waxaan rabna inaan dowladda mar kasta noo soo celiyo aad iyo aadaan u baa- u baahannahay wixii macsi iyo munkaraad iyo waxaas muqaadiraad ah in laiska ilaaliyo qofka oo walaalkaagan haddaad aragtid xumaan ku socda inaa waanisid kadib waxaa weli degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ka soconaya kulamada goonigooniga ah ee lala yeelanayo bulshada qeybaheeda kala duwan kuwaasoo salka ku haya xamlada irshaadul umma ilaa sabiili rashaad iyadoona sidoo kale ay jiraan muxaadaraad iyo nadwooyin ka dhici doono masaajida waaweyn ee degmooyinka wilaayada shabeellada hoose waxaa sidoo kale ka socda xamle dacwi ah sida uu ku waramayo cazaam carafaat kulankan ballaaran oo u dhexeeyey wilaayada islaamiga shabeellada hoose iyo bulshada ku dhaqan degmada janaale iyo deegaanada hoos yimaada ayaa looga hadlayey xamladii irshaadul umma ilaa sabiili rashaad ay ku dhawaaqday wilaayada kaas oo la yeelatay ugaasyada nabadoonnada ganacsatada gaadiidleyda iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada qaar ka mid a bulshada ku dhaqan degmada janaale iyo deegaanada hoos yimaada ayaa la hadlay warbaahinta islaamiga iyagoona soo dhoweeyey xamladii ku dhawaaqday xarakada mujaahidiinta al-shabaab degmada janaale waaye gaar ahaan beesha buslida uudana la dhahaa maanta waxaana soo gaartay eh, xamladii oo maarata xambaarsaneed ayaana soo gaartay Eh, waxaana kasoo qayb galay bulshada noocyadeeda kala duwan ma garat waxa waaye haweenka eh, ganacsatada odayaasha dhaqanka eh, ilaahay kuumada raadee iyo dhalinyarada adiga gaadiidleyda wax ka maqan male in- eh, eh, qodob kasta oo ciddii ay- uu taabanayay goobjoogay ahaayeen bus- eh, maaragtay beesha buslid waxyaabaha waxaa ka mid ah muqaadaraadka gaadiidka oo ragga iyo eh, dumarka lakala saaro ilaahay kuuma darnaaday daawada dhacday Eh, adiga wax la soo koobi kara malaha qodobada aad ayay u badan yihiin aad iyo aad ayna dadka ugu qanceen Ta- waa wax waxtar u leh bulshada maaragtay muslimiinta ah oo ku nool maaragtay buslida awd maanta xamladana soo gaartay irshaadul umma ilaa sabiili rashaad annaga nabadoomanka oo tuulada buslay daawud oo degan degmada janaale lagu xukumahayan nahay dadka ka faa'iidaystay dad la keenin meeshaas malaha qof walbo nadaamkiisii odayaashii gabdhihii hooyooyinkii wax ma ka maqneen sharkaaleydii farmashiileydii takhaatiriintii dhammaantooda waa loo wacay maasha allah waxii oo islaamka dhibaayay oo adaga gaalada khiyaanada ay soo maleedeysay dhammaanana noo sheegay sida moobilinta oo waaweyn sida oo kaniinooyinka dhaceen raashin meel walba raashinkii dhacay iyo wixii oo meelahaas ay khuseen oo walaayada dhibkeeda ay tahay waa kadii muqaadaraadkii wax alla wixii shareecada ay ogoleen waana nooga digay haddana odayaasha busley dawlad anna ayna waa qaadanay deegaanka eh, awaamiir maada noo keenay oo xarakada ka imaatay awaamiirtii waa qaadanay wixii faxsha ah oo meesha eh, eh, degmada janaale eh, ma aragtay eh, ayna fartay awaamiirtii wixii munkar ah wixii oo faxsha ah jeegada surwaalka iyo- iyo oo karistaanka qaato eh, gabdhaha goonada wixii kulle muqaadaraada daawada dhacday dhibaatadii meesha ay ka taagan tahay oo faxshiga aan ka- qalbiga aan ka nacayni maanta waa lagana dhiisiya deegaanka waa la saxay awaamiirtaasna waa qaadan haddana waxaan diyaar u nahay in anag ka gaarsano dadweynaha ka nool deegaanka beesha hanti wadaag waxyaalo badan oo lasoo mamnuucay oo dhaqanka islaamka maaragtay dhaawacaya badan bay noo soo gudbiyeen waana ka qaadanay waxaa ka mid ah sida maaragtay daawada dhacday sida nimanka ragga oo nidaamka gaalada u jaranaya iyo dharka qaabdaran ragga qaadanaya iyo daawooyinka dhacay ilaa iyo ba- iyo bacda iyo maraq jubbaha oo kale intaasoo kale xamladan oo ka socota degmooyinka deegaanada wilaayada shabeellada hoose ayaa waxaa si weyn uga faa'iidaystay dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada kulalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xigayaa inoo madala insha allah inta ka horaysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu